dhiigga shay ma'muur ahoo la ysfaray oo aanu xajku ku tegaynin ka yimi masalan waa ixraam min almiiqaat oo kale qofku uu ka tago ramyigii mabiidkii inbu musdelifa iyo ama mino la beryaya layaala tashriiq dawaaf lwudaaci waxyaalahaas oo kale waa damu tartiib waa dhiig la tartiibinayo ilaa uu ta hore martabada hore waayo aanu ta kale u gudbaynin marka waxay neefkaas ayaa lagu leeyahay damkii markuu kari waayo waxa uu soo iibinaya qiimihii neefka ali ayuu cunto ku soo iibinaya dabeedna taas ayuu soo qadaysanaya hadduu kari waayo ka caajizana wuxuu maalin kasta soomaya mud kasta maalin ayuu ka soomaya wa damu lfawaat tayidii xajka dhiiggiisu kadami tamatuci buu la mid yihi wayadbaxuhu wuxuu ku gowracayaa fii xajati alqadaa xajat lqadaa dhexdeeda fil asaxi wadamu lwaajibu dhiiga ku waajibay bificli xaraamin shay xaraama samayntii aw tarki waajibin ama waajibka tegitaankii laa yaktasu laa yaktasu ku gaarnoolan bizamaanin waqti wayaktasu dabxu bilxarami ayuu laakiin ku gaaray filadhare haddaan qabano wayajibu waxaana waajiba sarfu in loo sarfu laxmi in hilibkiisa loo ila ilaa masaakiini xaramka masaakiintiisa waxa uu leeyahay sheekhu damka yani fawaadka xajiga oo ka tegay macnaha qofka wuquufka carafa uu ka tegin inuu qof xajiga ka tegay dhiiggiisu ka dami tamatuc wuxuu la mid yahay uun dhiigga tamatuca xagga sifada iyo xagga axkaamta kalaba waxaanu ku gowracayaa buuhi damka fawaadka kaga kaga waajibay fii xajati alqadaa xajka dambe uu soo qadaynayo marka uu qadaynayo ayuu ku waajibay fila saxi haddaan qaban dhiigga ku waajibay isagu ninka muxrimkaa shay xaaraanahuu sameeye daraaddii xili muxaramaadkaa mid ka mid uu sameeyey ama shay waajibahuu ka tegey oo aan rugni ahayn ka dami tamatuc iyo qiraankii iyo xalqigii iyo isagu wakti kuma gaar aha ee wuxuu samayn karaa fii yawmi naxri iyo keyrkiiba maalinta yoma naxriga iyo keyrkeed buu samayn karaa dabxigiisu xaramka ayaanu ku gaariya hadiyan baaliq alkacba ilaahay baa yidhi xaramka ayuun baanu ku gaaryahay waxaana waajiba in laxmigiisa loo iilo masaakiinta xaramka iyo fuqaradooda in loo iilo ayaa waajib ah haddaba waxaynu idhi dhiigyadu waa afar damu tartiibin wa taqdiir midi waxa weeye damu tartiibin wa taqdiir waa damu tamatuc dhiiggii qiraanka fawaadkii oo xajku ka tegey shay maamurahoo la ysfaray uu ka tegey si isagoo miiqaadka ka xidhashadiisii ka taga ramyigii mabiidkii bimusdelifa iyo mino ku berigeeda iyo dawaaful widaaci damu tartiibin baa la yidhaahdaayo dabxi ayaa marka hore waajibaya gawrac in kayrkii loo iishaa ma banaana ilaa inuu ka caajisa mooyane waa taqdiiro waxa loo iilanayo sharciga ayaa qadaray oo wixii la doono laysagama iilan karo waxaa la yidhaha damu tartiibin wa taqdiir midna waxaa la yidhaha damu tartiibin wa tacdiil damu tartiibin wa tacdiil macnaha waa dhiiggii markaa jimaaca ka yimi oo waa damu tartiib horta waa la kala tartiibinaya waxa la waajibiyey waana tacdiilo yani wixii kale loo yeelinayey sharciga ayaa faray oo xagga qiimaha ayaa loo eegayay neef geela ayaa ka waajibayey neef ariyaa ku xigayey haddana toddoba riyaabaa ku xigaya had ari ah hadduu ka caajiso neefkii geelahabaa daraahim lagu qiimaynayo cunto lagu soomaynayo sadaqadaysanayay hadduu ka caajiso mud kasta maalin buu ka soomayay iyo markaa damka ixsaarka oo kale neef adhi ayaa lagu leeyahay haddii kale markaa dacaam la qiimaynaya haddii kalena maalin kasta wuxuu ka soomayaa mud kasta wuxuu ka soomayaa maalin ka saddexaadna waxa weeye damu takhyiirin wa taqdiir waa dhiig loo door qaadanayo lana qadaray oo waxa loo door qaadanayaana waa wax qadaran damu takhyiirin wa taqdiir waa xalqigii masalan xiirashadii ciddii iska gurkii kuwaas ayaa ka mid a oo waxaa lagu leeyay u door qaadanaya markaa inuu neef wax gawraco neef gawraco inuu lix miskiin markaa qudiyo miskiinka nisfu saacus iyo inuu saddex maalmood soomo istimtaaci marka masalan cadaraysigii iyo subkashadii iyo xidhashadii iyo waxaasoo dhan baa iyaguna la mid a kaafraadna wuxuu noqonayaa damu takhyiirin wa tacdiil waa dhiig loo door qaadanayo oon taqdiir xagga kalena kahayna takhyiira jaza-u sayidkii iyo jaza-u dhirtii iyo ayay kuwaasina noqonayaan wa afdalu buqcatin meelka ugu fadlina culimmadu shicirana way ku taxaan oo rag badan baa shiciriya waana labaatan wa afdalu buqcatin meelka ugu fadli badan lidabxi lmuctamiri ninkii cumraysanayay gawraciisa almarwa walilxaaji xaajigana waxaa u fadli badan minan wakadaa xukmu maa saaqaa waxay soo kaxeeyeen na waa kulan mid saaqaa waxay soo kaxeeyeen xaajigii muctamirkii min hadyin hadya makaanan min jihati makaan ahaan waxa iyadana u fadli badan labadaa meelood wa waqtuna waqt ludxiyati cala saxiixi saxiix haddaan qabino waqtigiisuna waa waqtu ludxiya un waxau leeyahay sheekhu waxa ugu fadli badan buqco iyo meel ninka muctamirkii uu hadigiisa ku gowraco almarwa meesha marwo la yidhaahdo wey waa meeshuu ku taxallulayay xaajigana waxa ugu fadli badan mina waa meeshiisa ku taxallulayay waxaa kaluu ku leeyahay wixii ay soo kaxeeyeen labadoodaasi xaaji iyo muctamir ee hadyi ahaa ama mid nadaro ku waajibaada ama mid suna ha ahaadee iyagana waxa u fadli badan makaan ahaan meel ahaan labadaa meelooduun marwayo iyo iyo mina wakadaa xukmu maa saaqaahu wixii ay soo kaxeeyeen xukunkiisuna waa kula mid oo min hadyina yacni labadaa meeloodun baa u fadli badan xagga ikhtisaaska kugarnashaha xaramka iyo xagga makaanka iyaguna waa la mid makaana min jihati meel ahaan waktiga hadyiguna wuxuu leeyahay sheekhu hadyiga la gowraca waqtuludxiya way cala saxiix waa halkuu ina odhan jiray isagaa xaggaa dambe inoogu keeni doono baab lixsaari walfawaad waxaa u baadiyay ixsaar iyo fawaad ixsaar waxa weeye waa mancid qofkii laga manciyo layska hortaago gudashadii camalka fawaadkuna waa isagoo xajkii qofkii u ka tago ay dhaafto wuquufkii man uxsira qofka laga mamnuucaa taxallala waa xalaaloobaya wa qiila waxaa la yihi laa tataxallalu ma xalaaloobaysa ashirdima kooxdii yareediyadu ma xalaaloobayso walaa taxallula bilmaradi xanuunkii isaga lagu taxalluli maayo ee fain sharadahu haddii uu shardiyo taxallala bihi cala lmashhuuri mashhuur haddaan qabano waa ka taxallulaya waman taxallala qofka taxallulaana doona macna taxallul dabaxa shaatan sheekho qofka laga mamnuuco man uxsira qofka laga mamnuuco yacni wadooyinka o dhan xajkii yani laga mamnuuco inuu gudashadiisii ama cumradii taxallala waa xalaaloobaya qofkaasi waa ka baxaya yani waana shay u banaanay shay waajiba maaha ama qof xaaji ahaado ama muctamir ahaado ama qof qaarina ha ahaado ama gaal ha u diido ama muslim ha u diido xayra alle wuxuu uhi fain uxsirtum haddii laydinka mamnuuco gudashada camalka waaradtum taxallul baa weliba ugaan taxallulna aada doontaan fama staysara min alxaj waxaa guudkiina ahaaday wixii fududaada ee hadiya waxaanay soo degtay baa la yidhi xudaybiya markii ay mushrikiintu ay rasuulka beytka u dileen muctamir ayaanu ahaa rasuulku sala allahu alay slam hadyigii ayuu gawracay waana xirtay asxaabtii wuxuu hi istaaga oo gawraca hadyigii noo xiirta maxaa yili qofku inuu camaashii isagoo meeshii laga hor taagan yahay uu kusii muxrim un ahaada dee dhibaata ayaa ku sugan ilahay inaga kor yeelay qiil baa wuxuu isagu leeyahay ashirdima iyada daa'ifadiiyo kooxdii yaray ma xalaaloobayso masalan koox yarun baa la heloo loo diiday intaadkii kalena waa iska galeen maxaa yeelay dee xasrigii dhammaan ma wada gaadhin xanuun ayuunbuu la mid yahay iyo qofka waddadii ka yar lumaya bay leeyihin kooxdaas midda labaad dee way iska dusi kartaa saxiixuna waxa weeye inay u bannaan tahay sida xasri caam ahoo kale haddii la sameeyey ayay kooxda yarna ugu bannaan tahay walaa taxallula bilmarad xanuunkii isaga qofkii kuma taxalluli karo isagoo masalan waxaa nafaqo waaye isagoo waddada ka lumayen bay la mid haddaba hadduu shardiste buu yidhi xanuunka oo masalan wuxuu yidhi ilaah yani waan waan ku xalaaloobaya waan ka baxaya halkaan ku xanuunsado taxallala bihi maradka waa ku taxallay marka calaa mas-uuliyad haddaan qaban hele saxiixayn caisha waxaa laga wariyey inay tihi rasuulka ayaa dubaaca intuu zubayr ayuu soo galay markaasaa wuxuu yidhi maxaj baa doontay ha waxay tidhi wallahi xanuun bay haya sa rasuulku sala alla alay slam wuxuu yihi xaji oo shardiso waxaad tihi ilaahu meeshaan ku xalaaloobaya waa halkaad igu xabaasto waman taxallala araada taxallul qofka doona inuu ka baxo dabaxa shaata neef adhi ayuu xaysu uxsira meeshii lagu joojiyey uu ku gowracaya qultu waxaan ihi haddaan waa waayey inamaa yaxsulu taxallulu wuxuu ku xasilayaa bidabxi iyo waniyati taxallul wakada alxalquna waa kulamid in jacalnahu nusukan haddaan camal ka dhigno fain fuqida damu dhiigga haddii la waayo faladharu adr waxa weeyaan naloo bedelan inuu bedel leeyahay wa anahu waladharu anahu bedelkaasina طacaamun waa cunto biqiimati shaati neefkii ari ahaa qiimihiisii lagu soo iibinayo fain cajaza hadduu kari waayana saama can kuli muddin yowman ayuu ka soomaya walow taxallulu fi lxaali waktigaaba inuu taxallulan u leyahy filadhari haddaan qabano wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu qofka doona haddaba inuu taxallulo neef ari ayuu ku gowracaya xaysu uxsir meeshii lagaga mamnuucay ama xilli haata ama xaram ha haato nawaawi ayaa wuxuu leeyahay waxaan idhi taxallulku wuxuu ku xasilaa debxi iyo niyatu taxallul wada jira waa inuu qofku debxi sameeyaa walaa tacliqu xataa yabluqa alhadyu maxilla iyo niyatu taxallul oo la xidhiidha maxaa yeelay dabxigana dee taxallul iyo keyrkiiba waa noqon karaa qasti saarifa ayaa la rabaa yacni leexiya xalqiguna oo kale mid haddaan nusuk ka dhigno qowlkii mashhuurka aan ku soconno haddii la waayo haddaba damkii ayaa xusan loo waayo maba aragba ama sharciyaan bu waayo lacagtii baa lagaga badiya ama lacagtu u baahan yahay adar waxa wey inuu bedel leeyahay wax kaloo lagu bedelayo sii damu tamatuci oo kale taaniga wuxuu le asa adhara ka hor jeeda bedel male dimadiisu ku baaqi ahanaya qawrka hore haddaan ku soconno bedelkaasina waa cunto oo neefkii un baa la qiimaynaya ee cunto lagu soo iibinaya hadduu kaa kari waayana mud kasta maalin ayuu ka soomaya waktigaabana inuu taxallulo ayuu leeyahy markuu soom u guuro inuu markaaba taxallulaa buu leeyay filadhare haddaan qaban laakiin haddii la yidhaha ilaa intuu ka soomayo yani ma taxallulaye muxrim weeyaan mashaqey dhibaataa ka imanaysa waana sida taaniga adra ka soo horjeeda uu leeyahay wa idaa axrama alcabdu addoonkii marka uu xidho bilaa idnin idan la falisayidhi waxa u sugnaaday taxliiluhu inuu markaa ka saaro walizawji zawjkiina waxa u sugnaaday taxliiluha inuu haweenaydii ayana ka saaray min xajin tatawucin xaj sunaa lam ya'dan fiihi aanu idnin wakada min alfardina waa kula mid filadhareada haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu hadduu addoonkii uu iska xidho xaj ama cumro bilaa idnin isagoon waxba ufasixin falisayidihi taxliilu wuxuu leeyahy sayidkii inuu ka saaro macnaha kasaaridaasina waxa wey inuu faro taxallul inuu la yimaado maxaa yeelay inuu dee xaj iska xidha isagoon ufasixin waa xaaraan bay leeyihinoo waxaa laga yaabaa dee inuu ugu baahdo inuu wax uu usoo qabtaa aan muxrimka u banaanayn sida sayid oo kale ugaarsi oo kale zawjkana waxa u sugnaadaysa ninkii ama xalaal mumxrimada inuu gabadhii ka saaray isna uu leeyahy xaj tatawuca oo aanu u fasixin dee si aanu xaqiisii istimtaac ahaa ruuxan dumar in ku raxaysa aanu u lumin xaj tatawuc oon u idnin bay leeyihin wakada min alfardi fi ladari faradkina isna waa kula mid maxaa yeelay xaqiisu waa cala alfawra waa wax goor walba taagan imika taagan bay yidhahdeen nusuguna waa cala taraakiya de xajka goortay doontay guban ka gudan kartaa laakiin in halkaa aysa suran ka imanaya ayaa muuqata ilan goor walba xaqiisi waa taagay markaa taanigu wuxuu leeyahay maya salaadii iyo soomkii ayuun bay la mid tahay farad kama saari karo kamana dhegaysan maysa hadduu yidhi anaa ka bax marmar baad odhanaysaa malaa muqaabilkaaba yaqo walaa qadaa cala almuxsari lmutatawici wax qadaa laguma kii muxsarkaa mutadawic ahaa fain kaana nusukuhu fardan haddaba hadduu nusugiisii farad yahay mustaqiran oo sugnaaday baqiya fii dimati dimadis ayuu ku baaqi ahanaya aw hayra mustaqirin buu ahaaday uctubirat alistidaacatu bacdu intaa kadib ayaa istidaaca iyo karid la fiirinaya waxau leeyahay sheekhu wax qadaa laguma lahaa muxsarkii mutatawic ahaa yani ninkii laga mamnuucay ee marka horeba sunno u socday xaj sunna iyo cumro sunna iyo isaga socday ee laga mamnuucay wax qadaa laguma laha yani ma soo aroorin caamul xudaybiya waxaa la sheegay rasuulka inay kun iyo afar boqol la socdeen sanadkii xigeyna wax yarun baa ka cumraystay haddii waajib ahaan lahayd dee waa soo wada cumraysan lahayn haddaba hadduu nusugiisaasi yahay farad mustaqira farad ku sugmay hadduu yahay oo waa maxay faradka mustaqirkii waa qade ama nadar ama masalan xajkii islaamka oo sanadkii uu ku waajibay wixii ka dambeeye ah sanadkii uu ku waajibay wixii ka dambeeyey ayaa la odhanaya xaj mustaqira baqiya fii dimati kaasi dimadiisa ayuu ku baaqi ahaanaya dumadiisa ayuu saaran yahay aw hayra mustaqirin buu ahaaday mid aan ku sugnaanin oo waa maxay dee waa xajkii islaamka oo sanadkii ugu horreysay ee uu ku waajibay oo u suurto galayba ah waa sanadkii ugu horreeyey uctubirat alistidaacatu bacdu istidaaca ayaa la firiyay intaa kadib intuu ixsaarkaasi ka suulay dabade ayaa la firaya hadduu istidaaco karan waa waajibay haddii kalena ma waajibayo waman faatahu qofku ka tago alwuquufu istaaggii taxallala biطawaafin wa sacyin wa xalqin ayuu ku xalaaloobaya wa fiihimaa labadoodan dambe qowlun baa ku sugan wa calayhi damun wa qadaaun dam iyo qadana waa lagu leeyahy waxa uu leeyahay sheekhu qofka uu ka tago wuquufkii carafo alxaju carafu haayo ninkaa xajuma jire taxallala wuu xalaloobaya waa ka baxaya muxuuna ku xalaloobaya tawaaf iyo sacyi inuu sameeyo bayna safa walmarwa la sacyo iyo xalqi inuu xiirto waa markaynu dhaha arkaantii xajka ayuu ka tirsan yahay taxallulkii labaadna saas ayuu markaa ku dhammaanaya labadan buu yihi sacyiga iyo xalqiga qowl ayaa ku sugan inaan taxallulka looga baahnayn taxallulka loogama baahna ayuu leeyahay ee dawaafka oo qura ayuunbaa ku filan wa calayhi damun waalqadaa waxaana lagu leeyahay dam dhiig qadanaysna waa lagu leeyahay inuu qadayo xajka ka tegey wuquufka yani tegiddiisa kaga tegey inuu qadayo ayaa isna lagu leeyahay kitaabulbeyci waxaynu intii hore uu sheekhu inoogu soo dhameeyey afarta ruuce ay u qeybiyeen fuqahadu fiqhiga markay alifayeen rubuc ay ku magacaabeen rubucu lcibaadaat oo seen arkaynaba salaadii oo tahaaradiina ay ka horeyso iyo dekadii iyo soomkii iyo xajkii inta cibaadaad ayay markaa ku magacaabeen marka horena culimadu mujaradu istilaax istilaax keliya ayuunbay ka ahayd ee may ka ahayn cibaadadu waa intaasun oo wax kaloo cibaadihii ma jiraan laakiin quruntii dambe markii mafaahiimtii islaamku ay lahayd inxisaarku wadagalay ay wada qaldaneen ayaa keliya waxaa loo qaatay cibaadadu intaasun in ay tahay oo waxyaalaha kale aanay cibaado ahayn wax kasta oo qofku sidii loo faray uu u qabtaa ama iib ha noqoto ama wax kale ha noqoto inay cibaado weeyaan markaa markii hore iyagu sidaas ayay ugu magacaabeen istilaax ahaan iyo qeybaha ay fiqiga u qeybiyeen bay beec ahaan ugu magacaayay rubaca cibaadaad ugu magacaabeen ee ugamay jeedin cibaado kale ma jirto sidaa ay u kala horreysiiyeen ay u kala dhigeenna waxa weeye qaybtaas ayay ugu horreeyeen ama ay ugu horreysiiyeen maxayla iyada ayaa ugu ahamsan oo ugu mudan oo xidhiirkii ilaahaya tooska ahaa ayaa ku jira waxay markaa ku xigsiiyeen rubucan beyca ama mucaamalaadka ama waxay yidhaahdeen yani rubuculcibaadaad iyo ay u kala qaadeen cibaadaad iyo shahwi iyo qadabi bay u kala qaadeen cibaadaad shahwi qadabi ka markuu qofku intaa uu soo guto waxa ugu mudan ee shahwi waxa weeye shahwatulbatni waa tii caloosha baahidii caloosha ka wixii ku tacalluqaya axkaamtiisii ayay kusoo xigsiiyeen oo ah iibkii wixii ku tacalluqayay shahwatulbat farji ayaa markaa ku xigta shahwatulbatn nikaax bay ayayna markaa ku xigsiiyeen marka qofku labadaa shahwoba u dhamaysta tii caloosha iyo tii farjigaba waa qooqayaayo dadka ayuu ku kibrayaa mashaakil buu geysanayaa ayaa ruucaa dambe ee jinaayaadka iyo xuduudda iyo ayay isagana u dejiyeen oo xaggaa dambe ayay mariyeen xaylaad iyo golaalo isagu uu ka dambeeya marka qofku labadaa shay uu xasiliyo ayay waxyaalaha dambena yimaadaan faraaidkana isaga halkaa dhexe ayay geliyeen waa nisful cilmi ba ayaa rasuulku sala alla alay slam ku tilmaamay sidaa darteed bay halkaa u geliyeen haddaba marka aynu beec ka hadlayno yani inagoon waxba sii badinaynin yani waxaynu ka hadlaynaa un bal tacriifkiisa xagga luqa ahaan iyo xagga sharci ahaanba iyo xukunkiisa iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa intaas ayun baynu ka hadlaynaa marka haddaba beec marka luqa ahaan laga hadlayo waxaa la muqaabalatu shayin bishay waa shay shay la qaabiliya ayuunbaa beec la yidhaahdaa wax kastaba ha ahaado waa marka luqada carbeed laga hadlayo sharciga marka laga hadlayo beec tacriifkiisa waxay culimada qaarkood ku tacriifiyeen muqaabalatu maalin bimaalin calaa wajhin maksuus waa maal maal la qaabiliyo oo wej iyo hab gaarana loo qaabiliyo ayaa la yidhaahdaa waxaanay culimada manaadiqada oo ka hadashay hadiyo goorale tacriifka yidhaahdaan waa inuu jaamic maanica yahay ama mudarid muncakis macnaha waxaa la doonaya in la erey bixiyo waxaa lagu erey bixiyo waa inuu wada koobaa waxyaalaha kale ee aan shaygaa loo erey bixinaya ahaynna waa inuu ka reebaa haddii wixii la doonaya in la tacriifiyo ay wax ka hadhan yihiin ama waxyaalo kale ay soo gelayaan tacriifkaasi tacriif ma noqonayo sidaa darteed bay kan waxyaalo fara badan bay tacriifkaa usoo geliyeen waxay culimmada qaarkood ku xadeeyeen oo yidhahdeen bec waxaa la idhahaa caqdu mucaawadatin maaliyatin yufiidu milka caynin maaliyatin aw manfacatin cala taabiid waxa weeye waa caqdi hortu waa wax la guntayo oo mucaawado iyo wax ku kala bedelashana ay ku jirto waxaasina weliba uu maali yahay oo uu faa'iidaynayo inaad shay cayn ah aada ku hesho ama manfaco iyo waxtar aad ku hesho calaa taabiid yacni weligeed ba ah oo aan lagaaga noqonaynin sida ijaaradaoo kale imanka kiradoo kale manfaca lagu helaya laakiin manfacadii calaa taabiid ma aha ee waxa weeyaan waa wax mu'aqad ah oo muddo un soconaysa taasina waxa weeye tacriifkiisii hadday noqoto yacni min jaanib luqa wa min jaanib sharc axkaamta uu leeyahay beycu xukunkiisu muxuu yahay haddii la yidhaahdo waxay tilmaameen culimadu inay ku dureereyso alaxkaam alkhamsa tajri calayhi alaxkaam alkhamsa axkaamtii shanta ahayd baa ku dureereysa had iyo goor ani badan baydin fiqiga ku dhex arkay tajri calayhi alaxkaam alkhamsa axkaamta shanta baa ku dureysay axkaamta shanta ay waxa weeye waa wujuub iyo taxriim iyo karaaho iyo manduub iyo ibaaxa ama mubaax waa shantaa markaa shantaaba wuu noqonayaa iibkii mar buu waajib noqonayaa masalan ninkii weliga ahaa maalkii agoonka hadduu wuxuu kaga fursado waayo wax ku siiyey inuu u iibiyaa waajib bay ku noqonaysaa ninkii mufliska ahaa ee daynta lagu yeeshay ee caydoobay dadkii quramada ahayd daynta kulaha haddii wax kale loo waayo dee xoolihiisi baa loo iibinaya kaasi waxa weeye waa waa iibka markuu waajibayo marna wuu xaaraantinimoobaa aad buu u fara badan yahay markaa kaa isagu xaaraantinimoobayaayo buyuucda manhiga ah ee sheekhu uu inoo sheegi doono ee xaggaa dambe ku jirta oo aada u tiro badan ayaa iyaguna ka mid a oo baab dhan buu inoogu keeni doonaa buyuucda manhiga ah hadday noqoto shay qofkoo wax lagu dul iibsaday iyo isagoo lagu dul shiraystay iyo urjiifkii oo markaa urjiifka urjiifkiisii oo la iibsaday iyo waxyaalo fara badan ayuu inoo keeni doonaa oo iibkooda iyagana uu xaaraan yahay mid manduubahoo sunno ah baa jira waxa weeye masalan wakti ay raa cuntadii qaaliyowday oo kale oo raashinkiina uu ummadda aada ugu yaryahay haddii aada cunto hayso inaad dadkaa ka iibisaa u baahan waa midoo manduub oo sunno ah waxaa jira mid makruuha oo karaahiye ah qof masalan wixiisu uu xaaraan u badan yahay ama ay xaaraani ku dhex jirto isagana dee in wax laga iibsadaa xaaraan ay karaahiye iyadu noqosha mar haddii aanay xaqiiqo ahayn waxaanaad qaadatay inay tahay shay xaaraana haddaan la xaqiiqsanayn wey waxaa kale culimmadu ku daraan kitaabka qur-aanka iibintiisu waa makruuh iyana madaahibta qaarkoodna waaba xaaraantinimeeyeenba waa halka ay dadkeenu ay ka keeneen iga fur ma yidhaahdaan iga iibi ma yidhaahdaan yacni kitaab baan usoo furay iyo kitaabkaa iga fur iyo iibkaasay kala yar ordayaan markaa waynu sheegnay iib waajiba iyo iib xaaraana iyo iib sunaa iyo mid karaahiye ah buyuucda inteeda kale ee faraha badan ee u qaalibkahay marka inahaa laga tago waxay iska noqonaysaa mid mubaax ah oo bannaan bay iska noqonaysaa taasina waa xukunkiisii oo waxaanu idhi tajri calayhi alaxkaamu alkhamsa axkaamta shanta ayaa ku dureereysa arkaantiisu iib marka la yidhahdo arkaantiisu haddii la duuduubo saddex bay noqotaa haddii la kala bixiyana lix bay noqotaa caaqid macquudu calayhi iyo siiqa caaqid marka waa kii gunteeyey haddii la kala bixiyo markaa wuxuu noqonayaa baayic iyo mushtaq waa iibiye iyo iibsade ayaa caaqid ka soo wabaxaya macquudu calayhi shaygaa la guntayo isagana waxaa ka soo baxaya taman iyo musaman waa lacagtii iyo wixii markaa lacagta lagu bedelanayay siiqadana waxaa ka soo baxaya iijaab iyo qubuul iijaab oo ah yacni wixii dee iibintiisii waan kaibi alfaadii kutusaysay iyo qubuulkii oo waan aqbalay ama waan iibsadaydiiah arkaantaas ayaa haddaba shuruud kala yeelanaysa caaqidku ama caaqideynku shuruud bay yeelanayaan macquudu calayhiguna shuruud ayuu yeelanayaa siiqaduna shuruud bay leedahay marka caaqideyn baayic iyo mustar ama caaqid midkaa doontaba dhaho afar shardi ayuu leeyahay ka ugu horreeya waxa weeye itlaaqu tasaruf waa in caaqid iyo macquud waxaan leeyahay baayic iyo mushtar mid waliba waa inuu mutlaqu tasaruf yahay qof uu sii daysan yahay tasarufkiisa iyo takrifalkiisa macna waa inaanu sadi ahayn waa inaanu mid waalan ahayn waa inaanu maxjuur qof tasarufka laga mamnuucay waa inaanu ahayn haddii kale iibkoodu ma ansaxayo cadamu likrah bigayri xaq waa inaan qasabna jirin qofka wax iibinaya ama iibsanaya waa inaan la qasbaynin oo aan xaq darre lagu qasbaynin haddii xaq lagu qasbayo iyada waa inoo iman doontaa meesha kuma jirte waa marka xaq darre lagu qasbayo an iibkiisu ansaxaynin waxaa kaloo ayana shardiga saddexaada islaamu man yushtara lahu naxwu misxafin oo muslimin laa yactiqu calayhi waxaa loo shardiyaa qofka kitaab qur'aana loo iibinayo ama loo iibinayo qof muslima masalan addoon muslima oo kale loo iibinayo oo aan ku xoroobaynin oo bimacnaa aan asal iyo farac toona u ahayn islaamnimaa loo shardiyaa isagana misxafkii gacangaa la gelinaayo waa dullaysanayaa muslimkiina waa noocaa haddaanu ku xoroobayn hadduu ku xoroobayo oo asal iyo farac miduunu yahay isaguna kuma jiro oo waa kaa loo shardiyi maayo وعدم الحرابة وعدم حرابة من يشتري أو من يشترى له عدة حرب waxaa kaloo la shardiyaa inaan dagaalinoo dhaxaynin cidda laga iibinayo ama loo iibinayo alaab dagaal cidda laga iibinayo ama loo iibinayo alaab dagaal haddaynu muslimiintani waa inaan dagaalin naga dhaxaynin yacni gaalkii ay isla dhacayseen ba dhowda isku hayseen inaad wax dagaalkaa wax ka taraya ka iibisaa yacni ma banaana iyana waa caaqideenka ayaa intaa loo shardiyaa shayga mabiicda ah ee la iibinayo isaguna wuxuu leeyahay shan shardi badidooda wuxuu inoogu keeni doonaa matniga waxaa shardiya inuu shaygu yahay daahir dhacayseenba dhowda isku hayseen inaad wax dagaalkaa wax ka taraya ka iibisaa yacni ma banaana iyana waa caaqideenka ayaa intaa loo shardiyaa shayga mabiicda ah ee la iibinayo isaguna wuxuu leeyahay shan shardi badidooda wuxuu inoogu keeni doonaa matniga waxaa shardiya inuu shaygu yahay daahiran shay daahir ah ama yani n shay cayntiisu ay daahir tahay waa inuu yahay ama shay mutanajiso nijaasoobaa la daahirin karayo shaygii cayntiisu nijaasada ahayd ama nijaasobay aan la daahirin karayn baa ka baxay in la iibiyaa ma banaana naafican waa inuu mid wax taraya ama muntafac yahay wixii aan waxba qofka taraynin iibkoodii ma ansaxaya iyana qofka mar haddaanu intifaac ulahayn iibkiisu ma ansaxayo waxaa ka mida waxyaalaha aynu matnigaynu ku tilmaami doonaa qaadka iyo sigaarkaa ka mida wax alla waxay qofka gelinayaan dhib mooyaane ma jiro mar haddaanu intifaac ulahayn qofkii dhib mooyaane iibkiisu ma ansaxayo shardigaasu ku baxaya maqduuran mid la karayo tasliimhu dhiibitaankiisa waa inuu yahay shay la dhiibi karayo waa inuu yahay maxaa ku baxaya diyaarad halkaa duulaysa haddaad tidha waan kaa faasaxay dee waayaa ii dhiib dee ma dhiibi karaysid waxani waa wax inaad dhiibi karto xisan wa sharcan wax xisi aragti hana aad u dhiibi karto qofka gacanta ugeli karta waa inuu yahay sharci ahaan waxaad ugeli kartana waa inuu yahay masalan waxaa waxaa jira aada gacanta ka dhiibi karta laakiin aanad sharci ahaan u dhiibi karin de imka doofaar iyadoo dhan haddaa hoose waan kaa waan kaa iibi haddaynaan xaggii nijaa daahirnimadaba aynaan u eegin dee sharci ahaan uguma dhiibi kartid baa la leeyahay qofkan oo maqduuc calaa tasliimihi baanu ahayn xaggaa marka laga eego waxaa kaloo iyana shardiga afraad uu noqonaya wilaaya qofkani waxaanuu iibinayo ama waa in way wilaaye u haystaa waa inuu ama leeyihu milki u haystaa ama waa inuu wakaalo u haystaa ama waa inuu milki u haystaa ama waa inuu wilaaye u haystaa dee wax kaloo aanu isaga lahayn laakiin u weli yahay ay tahay ama waa inuu wakaalo u haystaa haddaad u guri halkaasu intaas hortaagtaa tira waan kaa faasaxay fuduuli baa la yidhahdaa iibkiisu waa baatil wey isaga inoo keeni doono shardiga shanaad wuxuu noqonayaa waa alcilmu bi shayga waa in la og yahay shaygaa waa in labadaa qof ay wada og yihiin oo shaygii mucayinkaana la arkayo shaygii kale ee dimada ahaana waa in qadran wa sifa qadar ahaan iyo sifa ahaanba waa in loo garanaya shaygu hadduu dimada qofkii saaran yahay kaasina waxa weeye waa shayga mabiicda la yidhaahdo waxaa hadhay siiqada oo iijaabkiiyo qabuulkaa saddex iyo toban shardi ayay iyadu leedahay siiqadu xagga nikaaxa marka la joogana iyada ayay usoo ixaaleeyaan oo waxay yidhahdaan shuruudu siiqati nikaax shuruudu siiqati lbeyc bay yidhahdaan oo taasi itan usoo ixaaleeyaan waxa shardiga ugu horeeya uu noqonayaa cadamu takhallul inaanu soo kala dhex gelin iijaabka iyo qubuulka dhexdiisa kalaamun ajnabiyu hadal ajnabi waa inaanu soo kala dhex gelin haddii qofkii intuu ilah wuxuu waan kaa iibi dabeedna uun sheeko kale un la yska galo muddo kadib un la yidhaho waan aqbalay kii kalena u yidhaahdo ma ansaxayo waa inaanu wax hadal ajnabi soo kala dhex gelin waa inaanu soo kala dhex gelin sukuutun طawiil aamus dheerina waynaanu soo kala dhex gelin waan kaa iibiyey dabeetana saacaddaa la yska aamusnaa markii dambe buri waan aqbalay maasaxay waan sukuud tawiili weynaan sukuud yari hadduu soo kala dhex galo waxba ma yeelayo atawaafuq baa la shardiyaa inay iswaafaqaan ijaabka iyo qubuulku hadduu yidhaahdo waan kaa iibiyeyo kun shilin oo somalilaana baan kaa siiyey udha waan aqbalay boqol libiya baan kaa siistay dee wix isku shaqaba maaha wax isku shaqaba ma laha marka waa inay iswaafaqaan ijaabka iyo qubuulka cadamu tacliiq